ugaas luqmaan ugaas jimcaale biilka noola keenay waxaan u arkaa sax inuu yahay maxaa yeele awal mugdi baan ku soconnay meel aan sharci ka jirin ayaan ku soconnay hadda waa taageersantahay biilkaas waxaana leeyahay hala baasmareeya ceelasha kulli in dawladda lagu soo wareejiyey ayaan baasmaraynaynaa oonu ku taageersannahay haddaan nahnay odayaalka meesha aniga waa cali bilow waxaan ka imaaday hodan biilka waxaan u arkaa inay maaragtay corporationka loo dhiibaan yaan zaaid u bogaaninahay waxaan rabaa wajiha gabaska in laga qaada meesha sabab anaga wajiha south laba boqoloo ceel baa manaj garaynaa iyadana wajiha gabaska waxay manaj garaynaa saddex iyo toban ceel oo maamulkeeda uu ku xun yahay shaqaala markii lahana laba boqol iyo konton shaqaalaan anaga waxaan ku leeyahay toddoba shaqaala cadaalad maaha waxaan farayaa mudanayaalka imsiyaalka kow iyo tobanka anaga waan isku hubnaa embiyaalka macalin biilka waan isku hubnaa waxaan rabnaa biilkanito sida ugu degdegsiis badan in la mariyo oo corporation loo dhiibo oo gabaaska meesha looga bixiyo u baahanay oo ma arka in ceelasha dowladda hoose in ceelasha waxaa in la siyaa rabaa water association loo dhiibo oo la maalgeliya oo iyagu dad shaqaynaya lagu maalgeliya midda labaad c e os iyo maaragtay directors in meesha laga bixiyo macal gabana naftiisa boordka la sheegayana in la bedelo oo boord iyada loo sameeyana corporation ka cusub horta waa noo kow last ten years oo baarlamaan aan qabnay m c l biilkeena bardiisa hore fadhiistay aadaan u mahadcelina m c lka biilkaa keena waa noo kow oo sharci aan samayn dheheen aaday u fiican tahay lakin waxaa rabnaa sharciga in aas noqonin mid nin ku danaysan ay noqonin oo noqoto midna wajah loogu danayn ay noqoto xeelisha dowladda waxaan rabaa inay dowladda wanaagtaan rabaa inaan rabaa la wanaagto haydan oo gacantooda gasho oo maamulka ay maamulaan aada taa aan gacan ku siinaa waxaan kaloo si leh meeshaan wajar waasku shaqaalaha ka shaqaynayay badanaan ka shaqaynay oo wajeer aad u badan oo ilma ku biilinay haddii hay-addan magacan ay hirgashay oo ay marto oo biilkan loo ogolaada waxaan rabaa shaqaadi in lala wareega oon laga bixin shaqada oo iyaka ay la wareegaan waxaan soo dhaweynaa sharcigan imsiyada ay noo keeneen waayo waxaan u soo dhaweynaa waxaa ka mid a dowlad ama kala dambays dadka waxa deeqa waa system ama sharci waaye marka waxaan soo dhaweynaa wajawaaskoo ceelasha jira kuwii dowladda la wareegtay maa kuwa dhimanay inay la wareegto waxaa kaloo aan soo dhaweynaa in sharci loo sameeyo si qaladaadka shalay ka dhacay birito ay u dhicin si corruption looga bannaanaada weliba waxaan dhihi lahay aniga laftayda wajawaaskoo qaladaad badan baa ka dhacay burburkeedana waa saa'id korrubshon badanna waa galay magaceeda ha la tirtira dhulka ha lagu dara magaca cusubna ha loo bixiye shaqaalahana kuwo kow hadda ha la ablay garee wajaawaasku cusub wajaar lixda sabkawnt u dhan tahay ha la sameeya ra'yigaasaan aniga aan ku darta horta maanta waxaan isugu keenay anagoo shacab m c a department of water aan wajaawaasku management board ku shuqle waan ugu mahadceline waa niminka u horeeyey oo shaqadoodii loo idbada garta waay hadday saan ku wadaan waxaan malayna magaalada one steford ay gaarayna maxaa waye wax kastoo la sameynaa waa inaan nidaam io kala dambeyn oo biil sharci waa inuu lahaado qaf lagu xiri karo qafna lagu dilani karo sababto hataa ku maadsantay niminkan amsiyaga kuwii hore tobanka sana xoogoo meesa gantagageli ayagan saas uma fahansaneen soo devolutionkan waa nagu cusubnay dhaqsa iska qabsi iyo sidajidaa jira niminka hore wajawaasko shaqada laga tiraay haddii nidaam oo boodh uu jiri lahay oo sharci jiri lahay maanta haqooda heli lahayn waxaan hadda jeclaysiin oo brobosalkeena ka jeedin niminkaas haqooda in dabagal lagu sameeyo sifaa lacagtooda dowladda loogu qaada waxaa kaloon ku mahadcelinayn m c s-ka biilayaashka saddex soddonka woodba ama hadday soddonka wood ka gaarin jididka waa xiran yihiin sabkauntiyaasha la tago the same adia dadweynaha laga soo qaada midda ugu muhiimsan oo wajawaasko ama wada service board loo sameynaya ceelasha oo countiga xukumaysa waa ceelasha aada u yar waay wajeerna saddex boqoloo ceel ku taalla ceelashan waxay ugu jiraan nimin garuleey gacanta ugu jiraan soo waxaan rabnaa sharcigan hadduu meel maro inaad dowladda awoodeed idigoo sharcigu adeegsana ceelasha ay gacanta ku soo dhig